فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiya doohadahan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan taariikhda caawa hijiriyada waxay ku beegan tahay shanta rajab sannada kun afar boqol shan iyo afartanka hijiriyada qodobada aan barnaamijka idinkugu hayno waxaa ka mid ah faahfaahinno dheeraad ah oo laga helayo camaliyad istishaadiya ah oo maanta ka dhacday agaarka xarunta maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalka xogihii ugu dambeeyey khasaaraha qaraxaasi ka dhashay ayaan barnaamijka idinkugu haynaa taliska ciidanka badda itoobiya oo sheegay inay saldhig ka samaysanayaan xeebaha soomaaliya dowladda itoobiya oo qaadacday ka qaybgalka shirka iigaad ee dhici doona siddeed iyo tobanka bishan dibadbaxyo ballaaran oo ka dhan ah dowladda xabashida itoobiya oo ka dhacay gabiley iyo boorama qaar ka mida odayaasha gabiley oo jeediya hadalla ay itoobiya uga soo horjeedaan ayaad barnaamijka ku maqli doontaan barnaamijka dhuuxa waraysiyada caawa inta uu socdo qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah muxuu yahay farqiga u dhexeeya ardayga diinta iyo qur-aanka lagu bilaabo waxbarashadiisa iyo kan lagu bilaabo manhajka yunesko keebaa dadkiisa wax u tara wakhti badanna uusan ka lumin maxay kala hiigsanayaan labadaas waxaan idiin soo gudbi doonnaa aqoon-yahan cilmi baaris rasmi ah ku sameeyey arrintan oo ummadda soomaaliyeed fariin u diray barnaamijka sidoo kale inta uu caawa hawada ku jiro waxaad maqli doontaan kulan ballaaran oo ay barbar soctay dowro sharci ah oo loo soo gebagabeeyey odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka jufada shiir mooge ee beesha ansaarta ah ee adame codad ay ka mid yihiin waaliga bakool iyo odayaasha beeshaas ayaan caawa barnaamijka idinkugu haynaa qodobadaasi waxaad maqli doontaan maxkamad ku taala dalka turkiga oo xukun ku riday wiilkii uu dhalay xasan gurguurta ee dhowaan dilka ku geystay gudaha dalkaas أبقى فخورا بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa hagaag ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhuuxa waraysiiyada oo dhammaystiran aan ku bilowno qodobka ugu horeeya waxaa tafaasiil dheeraada laga helayaa camaliyad istishaadiya ah oo maanta ka dhacday dhabarka dambe ee xarunta maamulka gobolka banaadir wararkii ugu dambeeyey ayaa tibaaxaya in halkaasi lagu dilay toddoba iyo toban xubnood oo ka tirsan dowladda federaalka iyadoo sidoo kale sagaal ruux kale lagu dhaawacay xubnaha ku dhintay weerarkan waxay isugu jiraan kuwo ka shaqaynaya sirdoonka dowladda federaalka iyo qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradaha dowladda federaalka iyo sidoo kale shaqaalaha maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalka bayaan rasmi ah oo maanta kasoo baxaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu sheegtay weerarkan istishaadiyada ah ee ka dhacay dhabarka dambe ee xarunta maamulka gobolka banaadir
عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب waa hagaag taliska badda ciidanka itoobiya ayaa wuxuu sheegay in saldhig cusub ay ka sameysanayaan xeebaha soomaaliya iyadoo sidoo kale dowladda itoobiya ay qaadacday ka qaybgalka shirka igaad ee dhici doona siddeed iyo tobanka bishan kaasi oo looga hadlayo heshiiskii muuse biixi iyo abey axmed haddaan ku bilowno warka ka soo baxay taliska ciidanka badda ee itoobiya markii ugu horreysay taliska ciidanka cusub ee badda itoobiya ayaa waxay sheegeen in ay isku diyaarinayaan sidii ay saldhig ciidan uga samaysan lahaayeen xeebaha soomaaliya lix iyo toban maalmood kadib markii la ansixiyey heshiiskii xaaraanta ahaa ee muuse biixi uu badda soomaaliya ku sii yaabay axmed admiraal naasir ebadi oo ah taliya ku-xigeenka ciidanka badda dowladda xabashida itoobiya ayaa wuxuu sheegay inuu booqday xarunta guddiga joogtada badda iyo arrimaha dibadda ee dowladda itoobiya wuxuuna xaqiijiyey in heshiiskii muuse biixi ay la galeen uu dhigayo in ciidanka badda itoobiya ay saldhig ka dhistaan baddacas sargaal sare oo isna ka tirsan ciidanka badda itoobiya ayaa wargeyskada cabital ee aadisababa kasoo baxa u sheegay in ay howlgalle ka fulin doonaan xeebaha soomaaliya marka ay saldhiga ka samaystaan gobolka awdal sannadii labada kun sideed iyo tobankii markii waabey axmed talada la wareegay ayuu bilaabay inuu dib u dhiso ciidanka badda itoobiya kuwaasi uu burburay bilowgii saagaashameeyadii kadib markii eritrea ay ka go-day xabashida qorshaha dib u dhiska ciidanka itoobiya ayaana waxaa laga lahaa in lagu qabsado xeebaha soomaaliya dhanka kale war rasmi ah oo kasoo baxay dowladda xabashida itoobiya ayaa waxaa lagu sheegay in aysan marnaba ka qaybgeli doonin shirka igaad ee dhici doona sideed iyo tobanka bishan kaasi oo looga hadlayo heshiiskii muuse biixi ula galay abiy axmed dhanka kale dibadbaxyo ka dhan ah dowladda itoobiya ayaa waxa ay ka dhaceen magaalooyinka boorama iyo sidoo kale gabiley kumanaan kun oo qof ayaa maanta isugu soo baxay magaalooyin ka tirsan gobolka awdal oo ah halka ay saldhigyada ciidamada milatariga ka samaysan doonaan ciidamada xabashida magaalada boorama dadka dibadbaxyada ka dhigaya ayaa ku qaylinayay erayo ay ku diidan yihiin gumaysiga itoobiya iyadoona maamulka somalilan ay ugu baaqeen inuu ka laabto heshiiskii uu ku beeciyey badda soomaaliya dhinac kale odayaasha iyo waxgaradka degmada gabiley ayaa kulan ay isugu yimaadeen waxay ku diideen in badda iyo bariga soomaaliya la siiyo xabashida itoobiya waxgaradka gabiley ayaa sheegay in muuse biixi uu baalmadow ka galay taariikhda markii uu dowladda itoobiya badda soomaaliya ku wareejiyey waxaan halkan uga baaqaynaa waxa islaamka oo dhan af soomaali ku hadlo oo dhan salaanta islaamkaan u diraynaa intaa kadib waxaan leenahay dhibaatada gobolkayaga daddiisa loo bixiyey raalli kama dhihin baan leenahay ma ogolin ma ogolin baan leenahay intay naga hadhayso inay yaroo dhabarka lagu sido oo soomaalihii naga hadhaayo ma ogolin saasaan leenahay intaa kadib waxaan leeyahay madaxweynaha somalilan muse biixi waxaan leeyahay oo halkan uga sheegaynaa raggu waa saddex dalkiisa cune duunyadiisa cune iyo dadkiisa cuna la kala yidhaha ninka dadkiisa cunaha waa la xidhaa jeel baa cimrigiisa lagu gaadhsiiyaa ninka dalkiisa cunana ninka dunyadiisa cunana waa la daajaa muuse golkiisa cunaha noqon ma kala raxmasho ma kala ninaan isku diin iyo isku dal baahanoonan dul dhigo ma kala dalkayaga hooyo inuu dadka sheeyihii ka taliyo ma ogelin ninkii taa doonayo ma ogelin maajee berriba intaa kadib islaamka oo dhan waxaan leentaa soomaali ku hadasha waxaan walaal ku nahay diinta waxaan walaal ku nahay af soomaaliga waxaan walaal ku nahay waxwalacunka waxaan walaal ku nahay aaska waxaan walaal ku nahay wax isqabsiga waxaan leenahay dhibta halkaa taallaa ka wada jawaabta ku dhalashaan kaga hadlaynaaye dhooni ma rabno baddayadaa noo ah ma rabno baddayadaa noo ah duunyo noo ah dad noo ah mana bixinayn koob koob iyo akaba ogoli ninkiilaa qasab baan ku marina dhimashaan koogo lahay diyaar baanu nahay shiid baan ka galaynaa ka u yare ka weyn taayna waa sidaa ma ogolin wuxa haddii inta ogolaateena waxay ku dambayn doontaa sida ay iminka yuhuudda ay falastiin uga qaadatay bay ku dambayn doontaa intay raalli ka yihi ninkii wax garanayow mase ogolin mana ogolaanayno haddii ilaa ay soomaali dhammaato maahina ma ogolaanayno ciiddayada inna nagu dul maamulo ma doonayno ninkan inuu qaatana ma doonayno falastiin inay ku dambaysana ma doonayno waxaan leenahay waxaad ninkii waxaa ku teliyeyow ma ogolin annagu waa qodobka koowaadoo sidaa uma ogolin meel walba waan ka tagaynaa gobolka salal ee saylac ma ogolin annagu kumana ogolin xoogna nagama qaadan kartid kumana yeelayno somalilanee bixiyey badda saylac raalli kama nihin haddaan ummadda soomaaliyeed nahay raalli kama nihin raalli kama nihin xamashi la keena raalli kama nihin saylac iyo barbara middaan iyo midda uu dalka ka iiminayaba ma ogolin ma ogolin
لله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي waa hagaag waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa waraysiida idaacadda islaamiga alfurqaan ayuu dhegaystayaal idinkaga imaanayaa waxaan idiin soo wadnaa qodobo muhiim ah balse markaan aynu aadno dhanka iyo wilaayadii islaamiga ah ee bakool kulan ballaaran oo ay barbar socotay dowro sharci ah ayaa loo soo xiray odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka jufada shiir mooge ee beesha ansaarta ee hadame beesha ayaa ballan qaaday inay naf iyo maalba la garab taagan yihiin mujaahidiinta dhankoodana aan laga soo mari doonin islaamka ugu horeyn kulankii dhacay wixii ka soo baxay iyo ballanqaadka beesha waxaa ka hadlay ugaaska guud ee beesha hadame بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدين والدنيا وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الهي سبحانه وتعالى يا محد امانتي ان سغناتي الهي مسلمين لوالي او barwaaqadan iyo caafimaadkana si mahad ammaantii u siin suganaatay akhyaaray jazaakum allahu khayran kulley waliba roogne gebagabadii roogne dowradii maalmoogan socdi oo ku socdi magaalada garisweyne dowradaas oo lanhaay dad hadame eh wakhaasatan hatana jife hadamaha kumada ee hor reer shirmooga ah langhaay akhyaartiye culmadiye walgorod ee langhaay gebagabadee roog ilaahay subxaanahu watacaala waliba marlamaad iyo markowaad iyo marwelbankamaad nagaane dowladii hayti oo nin balaawati oo gebagabadeen hatana se nabadgelye aho caafimaad aho walbase ninkunagan ilaahay ninka gebagabayahay akhyaari waktiga kooban eh, insha allahu tacaala dadkan waliba haayana owlba hayana dad muslimiin ah dadka muslimiinteena waliba waajibka aha inuu diinsho difacdaan inuu diinsho ilaahay cadowshay ku difacaan warkaasana ballan qaadeen warkiisa waa ballan qaadeen sala la dheegay waliba ballan qaadeenah inuu ilaahay subxaanahu watacaala kitaabshay difacaayaan gaal asli eh iyo murtad yoo dhanba nin shalhiraaniyo ku difacaayaan ballan qaadeen insha allahu unuun warku isaga eh ya ilaahay idinshay ka hor dareerana owlbana ka hor dareerani wala uun iska hor dareerana weli iina ilaahay subxaanahu watacaala kalamadiisada in kor nagada lahayd akbar man shal hiraana haddii ilaahay ogolaa subxaanahu watacaala ballanto la qaadi oo la qaaday ardee dadka walaayada islaamkuna ku qaadneen ilaahay idinsheed hata doowa roognaana ficilshee nanoo kasoo nanoo arage ya fadahayn ani ficilshee la arag hata doowa roognaan waliba ogniina cadowgaas kaase uu ilaahay cadowshe eh ani dhibaato badan deegaanka noo- noo kasoo biyaay dhibaato fara badan ani deegaanka kasoo biyaay arag waaysanaane walna tusi hoobnana tusini ka buri aragni marka walaalayaal insha allahu tacaala uuna owalba wali guraanay ummatan aragdeeda ilaahay diinshay ha ajiiba ha kooga guraani dadki walaajiisay dadka hortabaa heleelena waa baroogen saacada baroogen dadki walaajiisayna insha allahu tacaala sada n badan yihiin xaqiiqadii ya ogaadeena haan anta geeka ardee ka hadalo haayo ballanto qaadahayo ilaahay kitaabka inyo inteeganyin ballan qaadahay yayoo eh walaayay wali ogaadasana markhaati ku hadasana ballanto la qaada in insha allahu tacaala una iska duubagna inuuna fuliyaan ilaahay idin shay taasa ballanteen eh ee, waliba lena dad dadkan ku dhaladi magaagan eh hoobio muslimiin eingeeg una mas-uulan haadafani ya aradena noo duufsaday gaalo saran gale ilaahay diinshay ya arad ya ku bahen dadki oo wali lenaa tuubuu ila allahi ilaahay in toobasheena ilaahay in toobasheena hooba isan toobasheen tan falilaahi alxamdu hooba toobasheena waay tan mushki isan hore haninka gebadaaseen meelilasiinka ardeeda walaayar dadka bershay isan wal sakiinka araayeen warkiisuyahay waldiidi la socda allahu akbar warkiisuyahay waldiidi ma dhiyo doonta ilaahay idin shay ma dhiyaase ani meeloonin iskala dhakadaayay muslimiinta laku khudi laamiyaayey ardeed qaabkaad lakasu suubiyay ilaahay idin shay ini beeli ka aadaso mujaahidiinta reed la marsiyaayo dadkiisan hasku dhiyaasano foodes geliyaasan ini muslim dadki deegaanka eyno reer hadmeyin ogaanaha ka bashaaraysada allahu akbar mujaahidiinta nasada nasada insha allahu dadka furunto horgalow oo dadkii wahaay arada deegaankiyo deganyin seenku kafalnaado beeliyahaytiyu ballantaasa insha allahu tacaala ya ogaadasan wajazaakum allahu khayran warkaba kooban ilaahay subxaanahu watacaala weydisaane ani ilaahay xaqaniiso waa na fahamsiin dadkan sidiyo faham dori ka jarti moyse diigneeban maka jarna diigneeban maka jarna ardeeda been i barbagaanga len sheegi walayna hata xaqiiqadii ogaadeen ilaahay idin shay waa wal araga doon laakiin ilaahay subxaanahu watacaala allegeysii wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu qaar ka mid ah odayaasha jufada shiirmooga ayaa iyagana kulanka ka hadlay
ilaahay subxaana wa tacaala maybarna faro haaya kelamid ilaahay subxaana wa tacaala kelmadiis ini kor nagad la degaalama la eri sida oma annaha soonka biwaajib la siinkaweela may waajib adlankaweela la erey jihaad aljihaadu fii sabiilillaahi ani jihaadan bannaan galabtayna ka hadalni hatana ka nagaana jihaadkii oo unan inshal hiraan muslimiinta meeli oo laka gumaado dhanba inuuna ka jihaadna sacadan ku bilaawato mar horanaha jihaadna dhifay lahayd hatana waliba fadeey jihaadkii ani ku qiib qaadanaa ilaan jihaad waliba la sheegay oo ayada baniintal maamuhaayte oo culmadina nin sheegday ani jihaadka ilaahay subxaana wa tacaala dadka waajib waali ee waliba waaha jihaadkan ilaahay subxaana wa tacaala ayaa dad fari infir wakhifaafan wa thiqaalan wajaahidu ilaahay subxaana wa tacaala saasana leey diyaaran ana horta waliba waaha ani kutubadii nin agrey culmadii nin agreydii kheyr alihisay allee ku abaalmaray onin ummad oo horeyn hanka dhaganti hatana madiibo ku kor anka dhagmaas ani ilaahayni weel sacadanku bilaawato kutubadii ahaay ani una ku faa'iidaysan culmadii noola roon una seeno nin sheegda unina dersiin oo diinta geysin dadka ilaahay subxaana wa tacaala jihaadana saari meelo oo hato dadkan oo inta rooga oo ku hadleen la eri waliba waaha zonig aydaredu taasina galabtayba ku hadalni haatan hooba ilaahi era an qumaane diyaaran inina diyaaran inina wabilaahi towfiiq magagay huseen maasaga dalu lajannada oo ilaahay marshiyaha reer hadaman sheegaya soo kumad aha gaar ahaan reer shirmooga iyo oday beeleedku aha akhyaarta ulummada olhaayada waliha gadhowaayay ilaahay ku taabshay allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar taas baadaje walaanayn taala walaata taala meewal horteen ha taaliyo kadeshe iyo ku run sheegoona ninka weeri wadankan adoo haysada inayna haysada yasiin ed walana haysada diinta una ilaahay amarshey jara korweelnan fadaanan tawxiidka una korweelnan fadaayan miin roogan hege camalka ko ilaahay liinka dhowaada un walnin sheegi ko ilaahay lukuku dheerada un walnin sheegi kan un kaalman en naftaayna un huraana maalkayna un huraana ilaahay ku taabsheeyo ilaahay tawxiid yeyalla dhammana fadaana gaalo beri ku ana ilaahay ku taabshay oo la qobsada i gaalo oo wadankan laku fujay inay talaada ata allahu akbar ilaahaynayn fududaay kaalmada ilaahay allaha ilaahayna kaalmee walika wajahanya dagaalkeen dadka wadanka noo haaysada gaale e diigna nimbanayti inuu dagaalnan iyo dagaalkeenka wajahanya magacay ismaaciil ibnu nuural ere aan alxamdulilah ilaahay mahad mahadal isku leh dhammaangii unanta wala unan fadhiinay go'aan miyaagan haayan anti gaala illa la dhow lala dagaalam wala niinshal hirin taasa go'aankayn haay insha allahu hatan ilaahay hoo beera isiinba waar ka dhiigasaana la dagaalamaan walay tabartayn eh aan kuba sharkii beelin reer shirmooga dhan hanshartii ha ku qiibgalni afgorashada aynoon aneeg murtadiintii haniidhaha dhuumadaasay mujaahidiintana jiditeen galaasi anni una ku difcana waan iyoona la kaalmaysana diinta korka weel tanga mudhoykayna ah walaagiba meelaha gala hoog i heela manshal hiraano dhawaan tolkiina saan jeediisaan waana ku bahay magagay abdilawmaanudh midal rey hoog dheer kan hatalala kaweeraya ana ah dhaliinimaadiyana liinka murmaane shirmooga dhalada ee dhahyaali dhedheere dhababki maare io dhammaajida ideeda nuurow dhujigi ii dhaay dhuubkii kabaahid eersidiyo ii dhawaatadiyo dhalleedii dhaliyo ee walin weerey ilaahay dhaacadiisa la gudadohaaye mujaahidiinta dhaahirka ee sada sharafta lahaniin dhawayti dhuuban janaad ii janaatul firdowso dhahan lahayn ilaahaynay kulmi halha kooboy widaadka ba'arhay walaagi yaroo ana dhagaaj ii fadi ballanteen ilaahay hoobar haalaka nagada gooba liiska jiidi madii una dhallinyarahaynay labaatan ii dhowr sano jarni dhiilika dagaalamaayey zuug dhuumojay dhidheyrin iyo dabajeex dhiig lagu hori dharbaanha ka qaadani dadka dhagleeskan shagayow iyo gaalada selbiga e dagaalshay wakhtigayna haka dhammaysdanoo niifay lahayd ilaahaynoo dhaaf walbadan aliis dhadhaaway dooga madan dhaba deeri lamba meeli isu dabajeexa kudayi fadi imal oformoorda qoro dhamma e sidii ka qaadada fadiya dhamma jey ka taale mujaahidiinta saasaha ka dhawaayana wabilaahi towfiiq magaca imayl erey abdiraxmaan maalin abdilali ere dadka dowladda inta lanka furay hamiinadan anta bariya ka jara alxamdulilah ilaahilankii niingalgaali ee jari hasanaasiyo diintana diigna canfacday meel ilaahay inka talagalay lalamari alla niinka weelo tolkana alla guulayo diinteegna kor alla ka weela markaas kadib shirki intu ku dhiima in gebagaboowey oo reer shirmooga khaaska haay guud hadamana saameeyay godob ahaanna shirmooga hata ka dareeri wali ka gebagaboowey oo gorodjey ii gaabisjey oo hata ka kulmeenaa ini gaalada ii murtadiintii lasku dhow وليلة القرد تاسو intaas kadib mid ka mid a abwaaniinta ayaa tix gabaya ku saabsan shirka goobta ka jeediyey السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني في الله وين مهدري إلهيني أنفع والمضان مهدريتي أنا مهدر من استاغنا هل إري إيدن إسكو قاوان وهل إري إلي اللي استاغي إن شاء الله إسكو الير يكا دواغي الدنيا نمسي أبلا مقيا بضل لما قاند ذوك جرى قيا مسلمين أي قوم كافرين أو قيبت مسلمين تايا ألني والي qariidan uun hada kasoo ugnaana garisuynu qabiilkii degagna hadamo qeybtan inta fadhiidoona qabiilkii shirmoogoo qaalahayo qeyrmajo qoorjida lisaarey qaydareedii qeeda kor ee ku kooyen qariidan qarish mahandeerinee qur-aankii rabbigayee goolka rasuulkaan hiroen waana qaadadeen allahu akbar qalan ii dawaadanti qaadan mudi gaanshoo ka jiidan maaya qalad miiskarhaayan gaal qarhabanoo qorijey qarqartan fuula qaydareedii qeeduureega hoob aragan qadiya qura'ama siyaayan qoorta ku jaraayan meh lanki qur'aankii rabbigay goolkii rasuulkeen qaadada qoom kaafiriingeena qoortis gooya qiyaamo mashalaaya qabiilyaa ogaada qoomkii kaafiriintaaya hanuun qooganaay qallaafii gornyoolay gariiliin kasaana lukusheenay godate ka buuhi qeybta mujaahidiinta iska aadin godate liinka galay qurcuf yalakisay qoriidan way ku qaadadi qeybta yaroo hanuun qooma meese waana quursatiyaa hertay qabiilkii dhimaatire fadiya tiina qoriidin qaadada tantaas ku hogaabiye insha allahu may kala siinka darey bashaarooyinka odhee olaha dhaafi bashaaradii kudhidi coosweyne iyonay boo yab idin laahi tacaala ya siinka dare barbaki ha dhaafneen bali safar dhatiye gaaladi badinkan saayib hayte belideedi muslumiintii boobohanka bati biladka eelbuur iyo ba'aadka galgaduud bilad muslumiinta leyin boos wilbe taalo booba laha eri beebyaala lahan dhiibey beesifaalsi ee lahan ballanqaadi hasbaalboodogsho iyo babeeganshoo balaarigiin birki waliinku bahi beledka galeeno ba'aadka faagideeno beedka qaryen haani bedyo i beertyo lahakaduuli bahadi maamud hiraab i beeshii wa eesle beyleyti iyo buufowta dhiibideeno barta tumadeen gaalada hasba haysatiya bannaanka anbahen haano kale iyoon barbakyataha i ballikumaridiley dagaal anbalaawna antiun hasbaraneyba gaalaley habaabiyaayay bogolmeelodku shalkooy bogorkeena uumadi baryaayay baali mujaahidiinta kajeeday iyo beeca tulmooda galeen ballantii beecada boholiisku qaadi berkoo afka liitlaeediyey balli aftiinasi iyo bakalka ka guuren beledkii gaalada barigalnaaytibo boodka liinseedi booshishka iyo buudka la seehden bakalkii salaadeed boo habahay waa kirabageen babari baabur istishaade walika buubta qaaday ba'adkii oo faagiden iyo boholi liingili boola lakutaabadi baaburka madikahay berijey aftiini haanisu bogna ku gooy meehan kaleena ku bereertoen beekame iyo booshishka ku rooren bada ii midiga liinku koy beekamada ii boobyaalka aakaga baaska liinqobaday buufowlow barwaaga roogdaanga inisbarkade bogol todobaatun iyo siyeed murtada baktijo ba'aadka lahakajiiday bannaankana niiskashaani baaburka istishaadida sidiisba big hoobus er walaa isu baktiisa wahaan bareertoya ku badan birkasada niinku koyti baaburka istishaadida boho bohole iska tuuray barijay aftiini walaay bedinshow baran dhoonyo beershow wala deerin baawsinyin shaaniba baaburkoo magaado aani bedinshow baran dhoonyo beershoon waalan deerna balliirka kataale beemusiin sheega baktagaa ku rooren baarigiili roobaa beentaym ee baktagaa ku rooren buurdhulkale kataako ee beemusiin sheega baktagaa ku rooren baaburtiyoole kooyagna malabahasana baktijo isbarkinyah baraha bulshada laku baafiyey bulshadii muslimiinta enaan beerkayni uka gobowey bishaariniin ahaati meelihataley baaka sigaara iyo buudkamreeniniiska dilaayay baktaliiska aansiyaay bariisa kuleel boholi deeri raayida towhiidka ka babati baariyaalka rabbigay sidii obabig koob dhiiganmu bereertoayan balaantay gurahda badnaaytay birka aakari jarta iyo beerogi barwaagadohaay berdaagii jannaad biyogogoobino bakeerkoli hoob adalikoosii biikaleeda niinbaahdaana beerka meeli ku maragna bushakiinka dhaafane liinka bishaaroy bogorka balanla galay beegmayn sheegne ببيعكم الذي بايعتم به إلهي باريالك شيء بوس كسر جاء أنا بلدي مسلمين تي باب الله أري بس فالس بس فالس أنا اللي هم بلن قاضي يون بقول جوش ون نيسك باقي بلدي مسلمين تي بعد يادب بل يافتين كي بنانك شمبرو بيرون لي بيرو مدايت بندا إي بلد كأران صار بدن بدي إي بيرو أدبل بورتجل واحد إي بولو فلاي بس قيد إي بوش مدينة بقول إي براو إي بقات جلجدود بلد مسلمين تلين بوس بالبيت على بقنا جوشون الناس كباقي بولستي كبير كبدنا يتاي ببيع ماسي بلو جذاج باي بقول بابرلين سوران إيه بطانة كقادي beedkii rabbagan madigaal hanuun birooda say balaanta kufsadaasi baa ilaahay baabi banaanka aata ii basagda qura adlisaya baktijo lideediyey bawiyaago libay ii waraabi boobime baktijo may duugna haananti baaba'an oo baabartu ku reeban oo bogorkeen ku tuugan bali safar madig qariib nagati gaaladi badinkan saaybaaytay baktaga aamasi beebiyaalku wedatay baaburshe buubay basag la qoray bani aadan liigna kaa ee beelalansa juudas yaas baa haysati maha ku baheena baarhay ii beladka arda sabab ii berkaasku ah belad cusub kalaata booba umiinka jeedne beladku wejid bulshadoo ka noolaytayoo beesa kawaabsadeen horanbaadiyoosheehan bahan ii bedelaada gaalada haangyoo bedelhanka jeedaan buulumareer ii beladka leega beerti janaal ii banaanka eeladisay sidiliinka baabii baabka kaasuu aysanyiina bakooran dheera qodadeeni beedka qariyeen baramaada ka gembahdeen waan meelaka bahu aysanyin beled ii beerbanta miinga iyo baalo ngoreegdaayan beesi raadiyaayan bahal higlaan bakooran uraw ii bohodhayka jaraayan haanas bedelaadiyo hanbahen unhooba berliin bahaw baaburlo koraayo busna kiyaw balli aftiinas ii bakalka ka guuraw bogollaal kilomitir beri un rooraa gordaan yoon hooba beriyo un bahayan baaburlo baaldareero busna unkiyaan ii bariisili guuraw meeli baabur beri un rooraya balla un guurayan beryaalku boya hasbaal guureeno walaantii horta bogorkiin oomadii baaska ridi baarhe ii beledku yejidhati oo baabur baaldareerayan baargabushaay haambiyolayli saarde beryaalku boya hasbaal guureeno boholba boholoobaha gooyen balyaagi habow ii banaanka rab dhuura buurka sanwiiniseel wareegdeen baaburro baaldareera ii boojo ka qaadeen barigalboha dhowaadi boo ii banaaneeseedeen buurlan shaagdiya bershin ka saardeen baariyaalka rabbagayna balaaftiinas ii bakalka ka guureen bakalkii salaadeed madiha bahayna buurta ku degeen baabur istishaadee waa barijayliinka baagi baaburka fariirsha ii bustabaho gaabsati beekamada ii boobyaalka biitanka ii baasukaaga walba bedan boo ku helaya baaska liinqobadi baaska boo iska darmay baaryaalkii rabbagayba bogorka an weereen gaalada reed balli guryaanle inis barkati booshashka iyo biitamada iyo baasukaaga boobyaalka aakaga iyo beekamada waliyo ballohaligar guurdaayeen baaburtii bariimada hayka jareen baalli mujaahidiinta ah mareen baaburkoo buuho balaan ii megale bedinshoo baran dhoonyan banaanka laaka gobadi bogol beengma sheegayo dhan haboogdii ba iili jaree booski liiska daari beenled itoobi boorshe waa kuweeri barmadaha siimbahee baari ii beledka ardasabi birkaasku ha kubahen baaburtaha baal dareerayan yoona beryaalkubu hasbaal guureen booski liiska daariya kooyen bagta bali owlshe bogoy beerda taalahoob arageen beergo ii bereerti ku qaadeen baalleda buubas ii buurta dugeen booski baryaangna bohola ku dooheen bada ii midikueen baabura ku buube bagta joomdi qaadeenoo birkaasin gadoomenoo buurka sanwiinisayl wareegdeen baha eri'an bagta balonusya taaley biyojeyta fagaayanga baabur saarteena beerbarar iyo bushilay ku qaadaysan beendhedi itoobi babuurkaajiskii ka beendhehe ayi eri baaburtootay barma karaasoan badi iyo banaanka saay ku helay boosliiska daari bagtigay berigo mootaan beentaw ahayti eri baaburtiitaw isla buusati boydi idaayt iyo beebagi oo barodigsiyaad iyo bartaawuna kaadi adi boogati eri boo'i banaaney madikoyten buurlan shaagd isin bershin ka saarateena buurogan baadilma eng moosnee badarkoo halaale i balka ku fadaane bagta sagaalgee taalibeero nin ku qaadaeri boo'i banaaney biidaad madi marang mee badarshoo ma hiilihiisaa bagta balonusyo taalibeero nin ku qaadaeri badarkoo halaale i biyogo nadiif ee bogorka ku tuugane bagta balonusyo taalibeero nin ku qaadaeri
gabagabadii waa liga wilaayadii islaamiga ah ee bakool sheekh cuthmaan abu cabdiraxmaan ayaa isagana halkaasi kelimad ka jeediyey بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله ثم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أولا الله سبحانه وتعالى يجمع نقال نعموين فربضان والله هنكوبة كرنا إسلام نمدن إنكوينتا الله سبحانه وتعالى نسي dhowrkun maalmood un inta ku sugnaynina dana shaksi ama adduunyo mal ku hadalaan walaal ku hadalaay mahad lahan dhafaraay lahan jeeday maalintii kulaalkun mana inta lan surnaay odayaalkun waa yeelada walgorodkii culamaaudiinkii may lahayti allah subxaana wa tacaala kitaabshiisa laka hormarya intaasa hayti jazaakum allahu khayra jazaa nicmo runtii eed uwiin waa ilaahay subxaana wa tacaala inanka mahadnagana mudan mayba eedanka faraxsanaa eedii eedna marka may la raayanka faraxsanaa baalon reer shirmooga oo ka tirsan baalweynta hadame oo lankasaw ukur iyo ulyar jazaahumullahu khayra jazaa baaqi ama weerdhintii ama gogoli wilaayada islaamiga bakool anfadedi iyo marka si hagar la-aan oo qalbo fiyaaw leh oo ka qiib galan walaay lankaweeri oo kitaabka ilaahay in lashasuusiyo walana sheego wi- walaay dana e noo dhexeeyana kuwada hadalnaan iyo ha ajiibeen way balana jazaakum allahu khayra jazaa walana bacdallaahin eedaan ka mahadsantiin odayaalkan hadda kolley insha allahu tacaala way buhaa intaas kadib walaalayaal reewinka marka un anna dagaalka atiin may ka maamaha jartaan ara jartaan soohon dhunti may laraay abaling naga walare unu diintun una haysan ee allah subxaanahu wa tacaala dejiyey nabiyullaahi maxamed lahandhiibi saxaabadii abtira lata diintun taas maa diintun abtira lata maa sidii aan fadaawo diinta ma ah sidii aad fadaasoona ma ah laakiin ma eta diinta sidii ilaahay fadaawa nabiyullaahi maxamed lahandhiibi nabiyullaahi maxamed sala allahu alayhi wasalama markii diinta lan sheegay may ka bilaaway in ummatoo lan sheeg la waaniyo ilaahay lanka weero قولوا لا إله إلا الله تفلحوا دعوي لنكويري ولا الله شاقي والواني دعوة لك قدودي ديدا إلا واليرمى نبغي صلى الله عليه وسلم هجروا ذي مدينة سادي قالدي مركز مدينة سادي ما إلى أمر مدينة سادي يمس قالدي لدقالمو جهاد الكين فالصحي إلهي ما بهدجي آيات قرآن وآه أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نسر من قدير إلهي ما بان إذمي أنفصحي أنقلادي haan la dulmiyey idoo jol ha ku biyey makal ha ku buriyey magaalada madiine kooyaan oo gaaladan dulmo kusuu biday hantidii oo la wareegdi in yoo isku difaacano la dagaalama yaa ilaahay markaasa may daba dhikay wa ina allaha calaa nasrihim laqadiir yoodo tabarti oo yarta dagaalkii beder dagaalkii inka horreeyey waayo muslimiin gaalo dhexmari wamaa daalika saxaabada nabiyullaahi moxamed hogaamiyahay saddex boqol tumiin hoogaa lehaay dadka dagaalka galaayb gaalada may hayti kun maha wamaa daalika dagaalkii usuga haay tabartiyo oo yarta ma fiirin laakiin may fiiriyaan الله أودي سلفيري كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله قول إلهي قال نساك جرت تربضنا معه أود معه حبضنا معه إلهي مرك معه ريدتكم مؤمنين تيوضا تبرتي وصاص إن يرتا يا إلهي ما يبان شيئا ما يلسين فصحي أدوغي سين سين سين ظلمي سين كحد قدبي قريالكين سين كساري إن سنة دقالن تان إلهي مركاسا ما إلي وإن الله على نصرهم لقدير إلهي مؤمنين تاس للظلمي إن أسن قرقارة إلهي أود معناه awoodaan leymaa geekamay laaraay walna dulmi gaalayna dulmiidi sidii nabiyullaahi moxamed sal ly slm saxaabadiis lahaan kaad gudbi diintiyo marka may laaraay cariiri langeliyey wadanjo ku faniinan tiyaa una geegan haysat ma may ballanaa dhowr qodoba dardaarmaan marka maadaama in badan la hadlay warkana may laaraay dad badan oo odayaal ah ku hadleen ilaahay subxaana wa tacaala barakaaya eedna lan wanaaji una way ballanaa go-aanadii isan hasaarteen oo tumunka qodobka koobnaayeen ee la akhriyaay yoogaasa wilaayada may garabsiinka ataan si in la fuliyo fulintiisa garabsiinka anna naf imaala siinka garabsiyaana barnaamijka usugahay may fadaana insha allahu taala in lan dhilgaado sida isan sheegden oo lan dhilgaado cadowga usugahay laisku difaaco mujaahidiintan insha allahu taala garaba siin eyin mudunta yaroo la shalgaadadi oo howlaasay hayti laku fuliyaayin insha allahu taala in mana la iska helqaam may kale lana cadowga allah geeka meeli inka tabar dornaaya roog yaa gaala hadda wali wadankan rooga awseen haddama sheegay yaa tumun ilama dowladood yaa ciidan inta roogda liina madow eyin liina cadaan eyin walaay kaloo beesa kasi yawn badan yiin mana oo maalgeliyoay intaas oo gaale has biirsati hudur leh gogobay hod hudur gaali roogdama etoobiyaan roog baabuurka bes ama mootadoo mangala korto dhuumalaysi wala kajeemaa baabuur marka ciidan raashin in wada ma jarta diyaarad leh walan kasheena insha allahu tabaaraka watacaala gaalaha guurahayt alaabtiya bala laabati yeeba marka shal roore wal dhagaaga malemado kor malangaada kor ilaahay ka maasan marka gaalo jabti may laare abaar bahaas may laare jari laakiin eeb iyo arad iyo wala dhaafas marka may waa insha allahu tabaaraka watacaala cadowga ilaahay wal usayey mal argaw ay la ku obsanay hubkan halgaadoday ay la dagaalamoy dhulkaa usaga hayan insha allahu tabaaraka watacaala sidii laka ballami may rajeene heshiisidii yahaayeen sidii lanka talagalay in fuli doontaan insha allahu tabaaraka watacaala walaa mujaahidiinta dadanka weerahayaanna wanaagaas iyo kheerkaas iyo islaamnimadaas oo laisku xukumo nabadgelyadaas langna landanka hadgudubaana oo umudi aqlajo iyo diintiyo iyo marka meel rahay xoolojo iyo daruuriyaatu lkhamsa wali laraay yalan ilaaliyey insha allahu tabaaraka watacaala taas marka in iska garab siinan cadowga allah subxaana watacaalana may waa halfarano anagana ilaahayna may banaaray waqaatilu mushrikiina kaafatan kamaa yuqaatiluunakum kaafa gaalada maana isku duuban yihin markii muslimiina la dagaalamo unuuna maylan baahanya in isku duuban anag markii oo lala dagaalamo gaalada murtadiinta oo marka may la raaya qabiilka ku dhaladeen ama guud ahaan wilaayada maanaa inshaada ku sugunoo gaaladaas marka dabo daba roorahayaan way ballanaa allah subxaana wa tacaala antoo basheenaha nagada odayaalkan siinka baaqeen wilaayadana mayba diyaaringatalankii ha nagado diintis hag nagado allah subxaanahu wa tacaala antoo basheeno tolshihi hagadhaa nagada gaamo furun ilaa ka dhawaayo intaa samarkan idin dardaarange ilaahay subxaana watacaalana mayba ku rajeene in sha allahu tabaaraka watacaala kulankeen dhaha ilaahay usuka waale jazaakum allahu khayr jazaa intaasaa ka gebagabayaan
إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم qaybaha dambe ee barnaamijka dhow waxaa waraysiida ayaan dhegaystayaal kusii dhownahay muxuu yahay farqiga u dhexeeya ardayga diinta iyo qur-aanka lagu bilaabo waxbarashadiisa iyo sidoo kale kan lagu bilaabo manhajka unesco qaybaha dadkiisa waxtar badan u leh waqti badanna uusan ka lumin maxay haddaba labada arday kala hiigsanayaan doctor shiina waa aqoon-yahan soomaaliyeed wuxuu ka hadlayaa cilmi baaris rasmiga ah oo ay ku sameeyeen arrintan isagoona ummadda soomaaliyeed fariin u diray caruurta waxaa loo tababaraa inay suuqala camalka galaan inay shaqaalo noqdaan ilmihii laba iyo toban sana wax la barayaa ee lix sano ama siddeed sano jaamacadu ka baxayaa master buu ku darayaa intaasoo dhan wuxuu labaatan sano dhowr iyo labaatan sano wax baranayaa muxuu baranayaa inuu shaqaalo noqdo ee manhajkaasi runtii waa manhaj qalalan weeyaan xaqiiqa ahaan waa kaan kusoo tababarnay waa manhaj aada u qalalan muhiimadda waxa weeye laba iyo tobanka sane ugu horeeya ilmaha noloshiisa iskuullada wax weyn laguma barto tijaabooyin aanu qaadnay waxaanu ogaanay uulo ilaa eight soo siddeed sano maaha ee in lagaga bixi karo boqol iyo labaatan maalmood uulo ilaa eight toddoba iyo labaatan arday oo ansaaru dacwa hargeysa dhiganayay oo qaar ka mid a ay hadda jaamacadiiba ka baxeen ayaa waxay la fadhiisteen imtixaankii eidka ee dowladda sanadkaa imtixaankaa eidka dowladda waxaa dhacay kun iyo saddex boqol iyo dheeraad oo ah ardaydii siddeedda sano soo dhiganaysay ardaydii boqol iyo labaatanka maalmood dhiganaysay waa afar bilood iyo siddeed sano toddoba iyo labaatankii saddex ka mid a c ka keenay toddobaatan keenay inta kale oo ka sarreeyeen afar labaatan arday ayaa toddobaatan ka sarreeyey taa maxaa keenay marka waxaa keenay ilmaha haddii yaraantiisa qur-aanka loo daayo qur-aanku maskaxduu koriyaa ilmahan kala soocaya intaasoo aayadood oo isu wada eg waxaan maxay u noqonayaan waxaan aad iyo aad runtii u xusuustaa ardayda ee markii af soomaaliga la barayay maalin iyo laba cishaa lagu baray af soomaaliga o dhan qoraalkiisa iyo akhriskiisa ee xisaabta markii loo dhigayay afarta sane ee ugu horreysa xisaabta waxaa lagu dhigtaa ku dar ka jar ku dhufo u qaybi iyagu wiig baa lagu baray afartii wixii afarta sane lagu baranayay macnaha ardayga markuu yahay koowaad labaad saddexaad afraad afartaasa xisaabta loo dhigaa laakiin iyagu maadaama xufaad yihiin maxay ku dhigteen wiig bay ku dhigteen marka xaqiiqadu waxa weeyaan annagu waxaan u baahan nahay arday dhammaystiran oo aan maadigii keliya maaragtay leanna waxa weye maadigu waa qallalan yahay qofkii naxariis ma laha akhlaaq ma laha caqiido ma laha waxa weeyaan fikir maaragtay fog ma laha wuxuu ku kooban yahay keliya waan xusuustaa markaan iskuullada dhigan jiray hadafku wuxuu ahaa qofku inuu shaqo helo uu guursado guri dhisto gaadhi iibsado intaasa ugu sarraysay qofka intaasna helo wuxuu ahaa qof halkii ugu sarraysay gaadhay laakiin intaas waa waa basiid weeyaan aakhira loo socdaa intaas waa adduun waa adduunka ilahay ma qiimeynba marka ubadkeenna aan ugu talagalno inuu hadafkoodu shisheeyo oo ilaa aakhira u taxan yahay taas maxay keenaysaa markaa waxaa soo baxaya jiil fariida oo dadkoodii u turaya oo dadkoodii u naxariisanaya oo dadkoodii u khayr miiraya u naseexeynaya maanta waa aragteen madax badan oo caalam ka mid ah waxa weeyaan siday dadkooda ku yihiin laakiin maxaan doonaynaa waxa weeyaan jiil waxa weeye isagu ah maaragtay mid ka dhashay dadkiisii dadkiisiila nolol dadkiisina wax taraya taas maxay ku imanaysaa waxay ku imanaysaa ilmaha in diintiisa la dhiso caqiidadiisa la dhiso akhlaaqda laga dhiso cibaadadiiskiisa la dhiso aqoon diin iyo waafiya uu yeesho teeda kale ardaygaasi hadduu xitaa aanu dooninba inuu noqdo maaragtay dhakhtar ama engineer ama horta hadduu kuwa noqdo waxa weye wuxuu noqonayaa qof labadii cilmi isku haya khayrkoodiina maaragtay faafinaya ayuu noqonayaa haddaan noqon laakiin toban shaqoo kale u bannaan imaam buu noqon karaa qaari buu noqon karaa macallin buu noqon karaa qaadi buu noqon karaa sheekh buu noqon karaa khadiib buu noqon karaa waxa weeye intaasoo meelood buu ka shaqaynayaa halka ardaygan kale maadiga markuu labaiy toban sano soo dhamaysto waxba ma garanayo u fiirsada arday secondary ka soo baxay maanta muxuu noqon karaa waxba ma noqon karo waxba ma yaqaanaba labaiy toban sano xaas la soo barayay laakiin ardaydan hadda soo baxday ee allahu mustacaan qur-aanka soo xifdiday ee ma shareecada soo qaatay waa kuwii hadda maarata wax kale xukuminaya dhaxalka ma kale xukumayay waxa weye wax noqon karaan qaadi buu noqon karaa dhaxal kale xukumo maarata maxkamadda fariista hadduu doono waxbay nikaaxan karaan shaqo badan bay qaban karaan marka jazaakum allah khayr waalidka waxaan ku bara ku baraarujinayaa runtii ubadkaa ilaahay idin siiyey waa nimco weyn oo ilaahay idin siiyey caruurtiina haddii loo horumariyo diinta oo aa qur-aanka u horumarisaan oo shareecada u horumarisaan iyagoo maadigoodina ku darsanaya idinna way idin anfacayaan dalkana way anfacayaan dadkana way anfacayaan diintana way anfacayaan adduun iyo aakhira way kuwa liibaaniya noqonayaan ummaddana liibaaniya taasaan idinku baraarujinaya wabillahi tawfiiq السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت gabagabada barnaamijka dhow waxa waraysiid ayaan isla soo gaarnay markaana qodobka ugu dambeeya aan soo qabanno maxkamad ku taala dalka turkiga ayaa waxay xukun ku riday wiil uu dhalay xasan sheekh maxamuud wararka ka imaanaya waddanka turkiga ayaa sheegaya in maxkamad lasoo taagay wiil uu dhalay xasan sheekh maxamuud kaasi oo sanadkii lasoo dhaafay faldil lah geystay maxamed xasan sheekh ayaa maxkamadda magaalada istanbul waxay ku xukuntay laba sano iyo bar oo xabsi ah balse wuxuu codsaday in xabsiga lacag loogu bedelo wuxuuna bixiyey lacag dhan sagaal boqol iyo lix dolar xeer ilaalyaha guud ee dowladda turkiga ayaa sheegay in garsoorayaashu ay doonayeen in xariga gacanku dhiigle maxamed xasan laga dhiga lix sano balse markii dambe laga khafiifiyey xukunka isbuucii lasoo dhaafay ayuu maxamed xasan dib ugu laabtay dalka turkiga balse markii uu xukunka dhacayay kuma sugneen hoolka maxkamadda dowladda turkiga ayaana laysinkii gaari wadida kala laabatay wiilka xasan gurgurte maadaama uu gaarigiisa jiirsiiyey muwaadin turki ah kaasi oo u dhintay dhaawacii soo gaaray barnaamijka dhow xawraysiida caawintaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa kan mid lamid intaan dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي